Waxbarashadu waa aasaaska horumarka nolosha, taasi oo uu qof kasta u baahan yahay inuu helo waxbarasho, waxaana lagama maarmaan u tahay nolosha iyo horumarka qof kasta iyo bulsho kasta. Waalidka ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay macalinka ugu horreeya isdhexgalka aadanaha ee ilmuhu la kulmo. Hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa kaalin weyn ka qaata waxbarashada ubadkooda, iyagoo heelan ugu jira sidii ay meel uga soo saari lahaayeen oo ay u noqon lahaayeen dad tayeysan oo dhan waliba ka dhisan xag maaddi iyo xag diiniba. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Dowley, iyagoo hooyooyin kale ugu baaqay inay ilmahooda waxbarashada ku ilaaliyaan.
Door badan ayay ka qaadan kartaa hooyada waxbarashada ubadka. Waxa ugu badan ee waxbarasho ama ku baraarujiya ama waxbara ama ku gacan qabtana inta badan waa hooyooyinka. Marka hooyooyinka waxaan leeyahay door muhiim ayay ku leeyihiin ilmaha waxbarashadooda. Marka waxaan leeyahay in hooyo kasta oo awlaad ilaahay uu siiyay in ilmaheeda si wax u baran lahayd ay ku dadaasho si uu beri ka maalin ugu yaraan isagu isu anfaco ama adiga u anfaco. Marka ilmaha hadan kolley waxaa la yidhi in caruurta gaalana maaha islaamna maaha kolba waa kii lagu daro haddii aan ilmaha yacni waxbarashada lagula dadaalin meel dhexe unbuu ka baxayaa aqli hadda isaga soo kala celinayaan oona lahayn.
magacayga waa marayn axmed kuna waxaan ku noolahay magaalada dhuuble waxaan ka mid ah waalidiinta ku nool magaalada dhuuble door badan ay ka qaadan karaan inay ma- ma- maxaan ku dhahay waalidiinta ay ku baraarujiyaan ilmaha waxbarashada waxaan ku dhahay waalidka hadday marka ilmaha ay waxbarasho ay geenin ilma cunugtiisa iska taga asaga waxbarasho ma aadaayo waxaan ku dhahay waalidiinta inay ilmaha waxbarashada geeyaan ay ku baraarujiyaan hooyo ord dugsiga aad iskuulka aad wax soo bar laha waalidiinta door muhiim ay ka qaadan karaan aad u weyn haa ay ka warhayaan in yar mooge inta badan maxaan ku dhahay waalidiinta ilmaha waxbarashada ay ka warhayaan maxaan ku dhahay xilliga iskuulka aadayo hoo- siiba hooyada guriga joogto aad bay u warqabi kartaa cunuga marka dugsiga aadayo ama iskuulka aadayo waqtiguu ka imaanayo iyo waqtiguu tagayo iyo waqti kasta macalimiinta labaraa la kala hayaa waa la iswacaa macalin cunug hebel ama kuu imaaday macalinkuu kusoo waay cunugii ma imaan door muhiim ay ka qaadan karaan waalidiinta waxaan uga baaqayaa inay ilmaha dhiirigeliyaan waxbarashada ay ku ilaaliyaan ee ilmaha maraajaca ay ku sameeyaan marka maxaan ku dhahay casharada lasoo siiyo oo si fiican maxaan ku dhahay ilmaha wax loo baro oo ilma- waalidiinta iyo ilmaha aad iskaga warqabaan oo macalimiinta iyo waalidiinta iska warqabaan intaasoo ku baraarujinaya waalidiinta iyo macalimiinta ku nool magaalada dhuuble